بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin oo maanta si dhammaystiran u sii daayey dhammaan maxaabiistii lagu soo qabtay toddobadii oktoobar ee ku haray xabsiyadooda maamulka gumaystaha yuhuudda oo isla maanta sii daayey boqolaal ka mid ah shacabka reer filistiin iyo dabaaldegyo lagu soo dhowaynayo oo ka dhacay qudus daanta galbeed ilaa khaza madaxweynaha maraykanka oo gaaray talaabiib iyo netanyahu oo si rasmi ah ugu dhawaaqay in dagaalka ay soo gebagabeeyeen sannadada soo socdana uu maamulka yuhuudda iyo waddamada deriskala ah oo u noqon doono mid nabdoon kooxaha muqaawamada filistiin oo sheegay in tan iyo toddobadii oktoobar ay xabsiyada yuhuudda ka soo daayeen in ka badan saddex kun oo maxaabiis filistiiniyiin ah kuwaasoo qaarkood ku xukunnaa xabsi daa'im sheegayna in cadowgu uu ku guuldaraystay in xoog oo ku furto maxaabiistiisa ayna ku qasbeen netanyahu inuu aqbalo shuruudaha ay miiska soo saareen waxaan maanta barnaamijka ku soo gudbin doonnaa wararkii ugu dembeeyey ee xaaladda khaza qodobada kale waxaa ka mid ah dowladda etoobiya oo soo iibsatay mid ka mid ah diyaaradaha casriga ah ee dowladda ruushka xilli xiisadda gobolka ka jirta ay sii xoogaysanayso masar oo hanjabaad u dirtay aadis ababa iyo abiy oo u diyaargaroobaya dagaal kaga imaan kara ereteriya warbixinno soo baxay oo muujinaya in dowladda jarmalka ay tababartay ciidamo ka socday ruushka ka hor duulaankii moskow ay ku qaaday jasiiradda alqiram sirdoonka maraykanka oo ka soo shaqeeyey weerare ay fuliyeen yukrain oo lagu beegsaday xarumaha tamarta ee dowladda ruushka iyo trump oo u muuqda inuu ka daalay nabaddii uu doonayey inuu dhex dhigo moskow iyo kiyef qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii lix iyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag oo maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay koo iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kooxaha muqaawamada filistiin ayaa maanta si rasmi ah u sii daayey maxaabiistii cadowga ay ku soo qabteen toddobadii oktoobar kuwaas oo gaaraya ilaa labaatan maxbuus halka horey loogu sii daayey heshiisyo horey u dhex maray muqaawamada iyo yuhuudda qaarkoodna ay ku baktiyeen duqaymaha uu cadowgu geysanayay ayaan ka soo baxay kooxaha muqaawamada ayaa lagu xaqiijiyey in maxaabiistaasi ay si rasmi ah u wareejeen iyagoo dhanka kale sheegay in netanyahu ay ku qasbeen inuu aqbalo shuruudahooda muddo laba sano ah oo dagaal aan waxreebin uu ka wadana khaza uu ku guuldaraystay inuu xoog ku soo furto waxa ay sheegeen in talaabiib ay ku qasbanaatay in miiska wadahadalka ay timaado sidoo kalena ay aqbasho dalabaadka muqaawamada iyagoo wacad ku maray in sii wadi doonaan halganka sidii loo saydiin lahaa kumanaanka maxaabiista ah ee muddada dheer ku jira xabsiyada cadowga muqaawamada ayaana shaaca ka qaaday inay sii daayeen tan iyo toddobadii oktoobar in ka badan saddex kun oo muslimiin ah kuwaas oo qaarkood ku xukunnaa xabsi daa'in maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa maanta iyo maalmaha soo socda dhankiisa waxa uu sii daynayaa kumanaan ka mid ah shacabka reer filistiin oo xabsiyada ugu xirnaa kuwaasoo qaarkood ay maanta soo gaareen magaalada khaza halka kuwo kale ay gaareen daanta galbeed iyo qudus loona dhigay xaflado waaweyn oo lagu soo dhoweynayey sida wararku ay sheegayaan in ka badan boqol konton iyo afar maxbuus oo ka mid a maxaabiista la doonayo in cadowgu ay sii daayaan waa kuwo ku xukuman xabsi daa'in waxaana loo musaafirin doonaa dibadda falanqayaasha iyo khubarada sahaynadana dhankooda waxa ay sheegayaan in maxaabiista la sii daayey ay gacmahooda dhiig ka da'ayaan iyagoo ku eedeeyey falal argagixisanimo qaarkoodna waxa ay sheegayaan in mustaqbalka ay qorsheyn karaan weerar la mid ah kii toddobadii oktoobar dhanka talaabiib waxaa maanta ka degay madaxweynaha maraykanka donald trump isagoo booqasho ku tegaya xarunta kiniisadka yuhuudda khudbad dheer uu halkaasi ka jeediyey kadib isaga iyo netanyahu ayaa shir jaraa'id qabtay trumpna waxa uu sheegay inay ka go'an tahay sidii uu u soo gebagabayn lahaa dagaalka mandiqadda ka socda gobolkana uu u noqon lahaa mid aaminaah dhankiisa netanyahu ayaa isagana ku dhawaaqay in dagaalka si rasmi ah uu u soo gebagabeeyey sannadada soo socotana maamulka yuhuudda iyo sidoo kale waddamada deriska la ah ee uu noqon doono mid nabdoon isagoo trump u ballanqaaday in dagaalka uusan dib u bilaabi doonin sidoo kalena xiisaddu ay halkaasi ku joogsatay sida warbaahinnada qaar ay ku warramayeen trump ayaa doonaya inuu booqdo magaalada khaza haddana wuxuu sidoo kale saacadaha soo socda ka degi doonaa magaalada alkaahira kadibna sharmasheekh halkaas uu ka dhici doono shir lagu soo gebagabeynayo dagaalka yuhuudda iyo muqaawamada halkaasna uu hesiiska si rasmi ah ugu saxiixi doono iyadoo sidoo kale masar ay martigelin doonto shir ay isugu imaanayaan dowlado carbeed iyo kuwa ka socda waddamada caalamka islaamka loogana hadli doono qadiyadda khaza iyadoo sidoo kale halkaasi dhaqaale loogu ururin doono donald trumpna maalmo ka hor waxa uu sheegay in dowlado badan oo carbeed oo hantiilayaal ah uu ku qasbi doono inay wax ka camiraan magaalada khaza madaxweynaha maamulka dabadhilifka ee filistiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa isagana sidoo kale lagu wadaa in kulankaasi uu ka soo qayb galo dhanka kalena xaaladda magaalada khaza ayaa degan maalinkii afraad iyadoo noloshu ay ku soo noqotay si caadi ah inkastoo shacabka reer filistiin ay wajahayaan dhibaatooyin xagga nolosha ah maadaama gebi ahaanba ay burbureen kaabayaashii nolosha waa hagaag imminkan waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay suhayb waxaan ugu horrayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa kadib cagajiidadii trump ee dagaalka ukrain maraykanka oo markan si toos ah ugu lug yeeshay xiisadda una muuqda inuu ku fashilmay soo qancintii putin iyo gantaallo gaaraya cumqiga moskow oo kiyef loo gacangelinayo warbixin cusub oo uu saacadihii lasoo dhaafay daabacay wargeyska caanka ah ee financial times ayaa lagu shaaciyey in maraykanku uu si weyn u ballaarinayo dowrkiisii dagaalka ka socda ukrain isagoo hadda si toos ah gacan uga siinaya ciidamada kiyef howlgallada gantaalada riddada dheer ee lagu bartilmaameedsanaya xarumaha tamarta ee ku yaalla gudaha ruushka tani waxay calaamad u tahay ayay majalladdu tiri marxalad cusub oo uu dagaalku u jihaystay wakhti xaadirkan kadib in muddo ah oo uu donald trump ka meermeerayay in si toos ah uu garab u siiyo dowladda ukrain oo dagaal kula jirta dhiggeeda ruushka tan iyo sannadii washingtonna waxay markan si dhab ah u danaynaysaa in cadaadis militari iyo mid dhaqaale ay saarto moscow waxaana gebi ahaan fashil ku soo idlaaday waanwaantii trump uu ku doonayey in valadimir putin uu ku qanciyo soo afmeeridda xiisaddan sida warbixinta oo sii socota ay tibaaxayso sirdoonka maraykanka ayaa hadda door muuqda ka qaadanaya qorsheynta weerarada ay ukrain ku beegsanayso cumqiga ruushka waxayna xogaha ay kiyef la wadaagayaan sirdoonka washington ka mid ah goobaha la bartilmaameedsanayo qaabka ay weerarada u dhici doonaan iyo wakhtiyada muhiimka ay tahay in la fuliyo tani waxay ka dhigan tahay ayay mar kale majalladdu tiri in ciidamada ukrain ay helayaan taageero dhanka istaraatiijiga ah oo ka sarraysa midda tababar ahaan ay u haystaan rajadaas oo in muddo ah uu qabay valadimir zelenski financial times waxay sidoo kale sheegaysaa in ujeeddada maraykanka aysan keliya ahayn in ukrain ay ka caawiso dhinaca difaaca balse sidoo kale trump uu doonaya in ruushka uu ku qasbo wadahadal si arrintaas loo gaarana washington waxay dooratay wakhti xaadirkan istaraatiijiyad cadaadis oo labageesood ah waana mid milatari iyo mid dhaqaale falanqayaal heer caalami ah oo saxiifaddu ay soo xiganaysaa ayaa tallaabadan waxay ku tilmaamayaan isbeddel ay khataro badan ku gadaaman yihiin islamarkaana sii horin karta xiisadda u dhexaysa labada quwadood ee nuyukliyarka ku hubaysan waa maraykanka iyo ruushka lamana oga ayaa la yidhi haddii tani isbeddel ay ku keeni doonto qaabka dagaalka wakhti xaadirkan ay ku waddo xukuumadda moskow mid ka mid ah majalladaha lagu baahiya arrimaha difaaca ayaa soo bandhigtay dukumiintiyo sir ah oo ay jabsadeen koox internetka jabsiyadeeda samaysa oo lagu magacaabo black mirror waxaa dukumiintiyadan oo tiradoodu ay gaaraysay ilaa saddex boqol oo dukumiinti laga helay xogo kala duwan oo xasaasi ah balse warbixintan waxay si gaar ah tooshka ugu ifinaysaa qayb ka mid ah dukumiintiyadan oo xasaasi ah islamarkaana ay ku xusan yihiin in dowladda etoobiya ay ruushka kala soo wareegayso mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka casriga ah taasoo la saadaalinaya in ay sii siyaadin karto halista ka jirta qaaradda afrika gaar ahaan barigeeda waxay dukumiintiyadan muujinayaan in etoobiya ay qayb ka tahay dalal dhowr ah oo heshiis difaac la galay ruushka si ay u helaan diyaaradaha dagaalka casriga ah ee suuqoy soddon iyo shan tani oo lagu tilmaamo mid ka mid ah diyaaradaha dagaal ee ugu awoodda badan dunida waxay xogta dukumiintiyada oo sii socda muujinayaan in etoobiya ay saxiixday heshiis ku kacaya boqolaal milyan oo dollar si ay u hesho lix diyaaradood oo suuqoy soddon iyo shan ah taasoo ka dhigan heshiiskii ugu weynaa ee ciidamada cirka etoobiya ay la galaan ruushka tan iyo dagaalkii tigrey waxay sidoo kale xoguhu sheegayaan in iiraan iyo aljeeriya ama jazaa'ir ay sidoo kale iibsadeen diyaaradaha ruushka ee suuqoy soddon iyo shan midda konton iyo toddobo iyo midda soddon iyo afar taasoo muujinaysa moscow in si xoog leh ay u ballaarinayso xiriirka difaac ee ay la leedahay dalalka aanan reer galbeed ka ahayn heshiiskan ayaa imaanaya xilli xiisadda siyaasadeed iyo tan milatari ee geeska afrika ay sii kordhaysa marba marka ka dambaysa iyadoo xiriirka etoobiya masar iyo eritereya uu noqday mid cakiran sababo la xiriira khilaafka biyaha ee webiga niil iyo rajada abiy axmed ee ah in mar uun etoobiya ay gaarto biyaha badda qaar ka mid ah khubarada amniga ayaana sheegaya in soo iibsashada ruushka ee diyaaradaha suuqoy soddon iyo shan ee ruushka ay adis ababo siin karta awood dhanka cirka ah oo aanan horay loogu arag gobolka taasoo si weyn u beddeli karta ayay yidhaahdeen dheelitirnaanta awoodda difaac ee bariga afrika xiisadaha qaahira adis ababa iyo asmara ayaana lagu wadaa in cirka ay sii geli doonaan weliba si ka ballaaran sida waqti xaadirkan la arkayo jarmalka iyo ruushka oo mar ku sigtay inay yeeshaan xiriir dhidabo badan ku taagnaan lahaa iyo waxyaabihii tallaabadaas ganafka ku dhuftay oo bannaanka la keenay wargees ka sameeya baaritaanada siyaasadeed ee ka soo baxa dalka jarmalka ee diris baigal ayaa daah qaaday qorshe sir ah oo ay damacsanayd hogaamiyihii hore ee jarmalka angela markel kaasoo ku saabsanaa iskaashi milatari oo dhex marayay jarmalka iyo ruushka waana ka hor intii moscow laba kun afar iyo toban aysan qabsan jasiiradda alqiram sida warbixintu ay sheegaysa qorshahan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa in jarmalka lagu tababaro saraakiil raashiyaan ah halka jarmalkuna uu maalgelin lahaa in ka badan hal bilyan oo yuuro si gudaha ruushka ay uga dhistaan saldhigyo ciidan oo casri ah sida wargeeska uu sheegayo ujeedka qorshahan ayaa ahaa in angela markel ay dhisto awood milatari oo jarmal ah taasoo ka madax bannaan reer galbeedka intiisa kale si gaar ahaaneed maraykanka iyo nato dhanka kale ruushka ayuu ujeedkiisu ahaa inuu ka faa'iidaysto tiknolojiyadda iyo aqoonta milatari ee jarmalka taasoo u sahlaysa ciidankiisa inuu barto nidaamyada dagaalka casriga ah ee laga adeegsado gudaha gaashaanbuurta nato waxay warbixintu xustay in siyaasiyiinta baarliin wakhtigaas ay rumaysnaayeen in iskaashiga noocan ah uu kor u qaadi doono xasilloonnida yurub balse dhab ahaantii maysan suuragelin oo wax weliba way kala dhaceen ruushkuna wax weliba gadaal ayuu uga gurtay angela markel ayaana la xusuustaa xilligaas in door weyn ay ka ciyaartay kasoo horjeesashada ah in ukrain iyo georgiya ay ku biiraan gaashaanbuurta nato iyadoona sida khubaro badan ay aaminsan yihiin ay sidaa u samaysay si keliya ay ruushka xaaladiisa u dejiso ayna ugu qanciso in ay wada qaadaan tallaabadan iskaashi balse ruushka ayaa qaaday tallaabo midaas oo idil ka duwan ayay majalladdu tiri waana midkii ugu dambayntii weeraray georgiya guud ahaan dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada lix iyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وcanug wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada lix iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yenbagii an tusaxa xalqadeennii toddobaadkii hore dhegaystayaal waxay inoo joogtay inagoo su'aal iska weydiinnay imise ayay qaadan kartaa gudashada shacaa'irta cimriga insaanka cimriga inta soo hartay awoodda inta soo hartay wakhtiga inta soo haray halkee lagu bixinayaa ma waxaa lagu bixinayaa cibaadada ama arrin kale haddii lagu bixiyo waxaan ahayn cibaadada sidee ku xaqiiqoobaysaa hadafkii jiritaanka insaanka ee ay aayaddu si dhammaystiran ugu soo koobtay cibaadada allah insaankana sidee ugu bannaanaanaysaa in uu ka dhigo jiritaankiisa ama qayb ka mida jiritaankiisa hadaf aannu allaah oggolaan xalqadeennanna halkaas ayaannu ka ambaqaadi doonnaa inshaa allah insaanku ma awoodo si kasta uu isugu dayo in waajibka saaran ee cibaadada allaah uu ku guto shacaa'irta cibaadada oo keliya sida salaadda soonka sakada iyo xajka insaanku malag ma ahan mana noqon karo malaa'igta keliya ayaan sidan ka warqabno ah makhluuqa keliya ee laga abuuray iftiinka ee habeen iyo maalinba tasbiixsanaya iyagoo aan daalin ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون
waana iyaga oo keliya kuwa aan allah ku caasinaynin hal arrin لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون amaa insaanku waa kaa'inkaas laga abuuray cantoobo dhooba ah iyo afuufidda ruux ka ahaatay ruuxda allaah wuxuuna kulansanayaa marka laga soo tago ruuxdiisa jilicsan jasad shaqaynaya wax cunaya oo cabaya daalaya oo hurdaya iyo caqli ku fakaraya sidii uu u kala dabbari lahaa danihiisa nolosha xisiga iyo midda muuqataba waxaana maankiisa ku dhex dabaalanaya majaalaad kala duwan qofka noocaas ah ma awoodo inuu allaah ku caabudo qaabka ay malaa'igta u caabuddo kuwaasoo habeen iyo maalin tasbiixsanaya isla markaana daalaynin kana mashquulaynin tasbiixda haddii uu allaah dooni lahaa inuu insaanka dusha ka saaro qaabkaay u cibaadaystaan malaa'igta wuxuu siin lahaa awoodda malaa'igta oo kale ee daalla'aanta sida joogtada u tasbiixsada markii uu abuurayeyna qaab kale ayuu u abuuri lahaa taasoo u suuragelinaysa inaannu daalin oo uusan noogin maxaa yeelay naxariista allah waxaa ka mid ah inaannu qofna ku waajibinin waxaanu qaadi karin cibaado kasta oo farad ku ah makhluuqaadkiisana uu ka dhigo mid ku habboon qaab nololeedkeeda makhluuqaas iyo awooddiisa kownka oo dhammina oo ay ku jiraan kaa'inaadka wuxuu caabudayaa rabbigiisa isagoo qaadanaya amarkiisa mid welibana wuxuu adeegsanayaa qaabkii loogu talagalay وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم mar kale allaah waxa uu leeyahay ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الحب وكثير من الناس mar kale allaha qur-aankiisa waxaa ku soo arooray ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين
laakiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu doonay inuu insaanka u abuuro qaab ka duwan dhammaan qaababka kaa'inaadka ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
markaas ayuu kala duway mawaahibtiisa barayna cilmi ku habboon howsha darteed loo abuuray وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
mar kale allah waxa uu leeyahay وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين qalabyadana wuxuu ugu saqiray wuxuu u kaalmaysto arrinkaas وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه arrimahaasoo idilna wuxuu ugu diyaariyey si uu u qaado ammaanada ay ka diirnaxeen samaawaadka iyo dhulalka إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها mar kastana wuxuu insaanku ku jiraa harjad iyo dadaal لقد خلقنا الإنسان في كبد intaasi kadib wuxuu allah ku waajib yeelay cibaado ku habboon qaabkiisa iyo howsha loo diray waa cibaado ku habboon daaqadiisa kala duwan iyo dadaalka uu samaynayo isla wakhtigaasna waxay ku habboon tahay mawaahibta uu allah kala gaar yeelay kaa'inaadka kale iyo majaalaadka ballaaran ee uu ku firfircoon yahay iyo ammaanada uu xambaarsan yahay waa cibaado aan waxba ku adkaynaynin dushana ka saaraynin waxaan u awoodin isla xilligaasna ballaaran ilaa ay ka kulmiso jiritaankiisa oo idil iyo cimrigiisa oo dhan laga soo bilaabo marka uu gaaro wakhtiga takliifka ilaa wakhtigiisa geerida oo aan faaruqaynin laxdo ka mid ah laxdaadka wacyiga iyo wakhti ka mid ah xilliyada uu nashaadka ku jiro allah waxa uu qur-aanka ku leeyahay قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين taasi waa cibaadada uu allah ku waajibiyey insaanka waxaana soo hoosgelaya salaadda iyo gowraca bimacnaa shacaa'irta cibaadada waxaana sidoo kale soo hoosgelaya dhammaan nolosha sidaas ayayna jiilkii hore ridwaanullaahi calayhim u fahmeen macnaha cibaadada kuma koobin macnaheeda shacaa'irta cibaadada oo keliya balse shacaa'irtu waa ilbiriqsiyo xoogga la saaro insaankana uu kaga sahay qaadanayo awoodda ruuxiga ah ee ugu kaalmaynaysa gudashada cibaadaadka laga doonayo sidaasi darteed si gaar ah ayay ugu dabaaldegi jireen sidaba uu musaafirku ugu dabaaldego sahayda uu ku isticmaalayo waddada iyo ilbiriqsiga uu helo sahaydaas waxay ahaayeen sidaba uu rabbigood ku tilmaamay الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض
bimacnaa dhammaan xaaladahooda waxay ahaayeen kuwa allaah xusaya sidaan ku soo sheegnay in ka badan hal kitaab xuskooda keliya maanu ahayn mid afka ah ama mid uun qalbiga ah balse waxaa intaasoo dhan barbar socday camal gudanaya ruuxda cibaadada allaah amaa dikriga lagu wardiye tusbaxyada kaasi lagama soo guurin iyaga ridwaanullaahi calayhim amaa dikriga ah in la keli noqdo insaankana uu ka maqnaado waaqica la taaban karo adduunyadana uu uga go'o inuu la keli noqdo rabbigiisa sidaasna uu kaga go'o camalka adduunyada kaasi laftigiisa sidoo kale lagama soo guurin jiilkaasi fariidka ah markii ay arrinkaasi ku fakareen qaar ka mida muslimiinta wuu ka reebay rasuulka sala allahu calayhi wasallam sida ay wariyeen labada sheekh وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه waxay ahaayeen jiilkaas kuwa guta cibaadada iyagoona qabsanaya noloshooda qeybaheeda kala duwan cibaadadooda weynna waxayba ahayd inay ka shaqeeyaan majaalaadka nolosha waxay ahaayeen kuwa allaah xusa kadibna isweydiiya halka aan allaah ku xusnay ma meel uu raalli ka yahay baa mise waa goob uu ka cadhoonayo haddii ay noqoto goob uu allaah raalli ka yahay way ku mahadinayeen haddii ay noqon weydana allaah ayay dembidhaaf weydiisan jireen wayna u toobadkeeni jireen والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر يغفر الذنوب إلا الله waxay ahaayeen kuwa allaah xusa kadibna naftooda weydiiya allaah muxuu inaga doonayaa wakhtigan bimacnaa muxuu yahay waajibka ina saaran xilligan haddii waajibka saaran uu noqdo فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة dikriga allah wuxuu ahaa mid keensanaya in la guto waajibka jihaadka waddada allaah haddii waajibka saaran uu noqdo وعاشروهن بالمعروف wuxuu ahaa dikriga allaah mid keensanaya in la guto waajibkaas uu allaah naga saaray dhinaca xaasaska haddii waajibkana saaran uu yahay يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا digriga allah wuxuu keensanayaa in ehelka iyo carruurta lagu tarbiyeeyo si waafaqsan manhajka rabbaaniga ah kaasoo habdhaqankooda ku jaangoynaya dawaabidda rabbaaniga ah dareenkooda afkaartooda iyo acmaashoodana u jihaynaya wuxuu allah raalli ka yahay haddii waajibku yahay فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه wuxuu keensanayay digriga allaah in loo socdo ku socoshada dhinacyada dhulalka risqigiisana lagu raadiyo xuduudda xalaasha ah ee uu allaah xalaaleeyey maxaa yeelay isaga ayaa loo noqonayaa wuxuuna addoommaha ka xisaabinayaa waxay ku soo sameeyeen nolosha adduunyada haddii takliifku yahay raadinta cilmiga waa waajib muqtadaha digriga allah wuxuu noqonayaa in lagu dadaalo raadinta cilmiga si dhulka loogu camiro waxa uu keensanayo manhajka rabbaaniga ah ha noqdo cilmigaasi cilmiga sharciga ah ee insaanka baraya xalaasha iyo xaaraanta ama ha noqdo cilmi lagu baranayo waxa ku jira koonka oo ah tamar si loo xaqiijiyo fududaynta uu allah insaanka u fududeeyey samaawaadka iyo dhulalka waana fududayn aan la heli karin iyadoo aan lala imaan dadaal cilmi oo insaanku ku bixinayo barashada maadada iyo waxay la gaar tahay iyo tamarta ku kaydsan koonka iyo juhdi badan oo lagu bixinayo in maadooyinka ceyriinka ah iyo tamartaba loo bedelo dhismo xaqiijinaya baahiyaha dadka ee dhulka waxaa intaasi dheer wuxuu xaqiijinayaa quruxda iyo dhaldhalaalka uu allaah baneeyey fasalkii hore waxaan ku soo hormarinay aayaddan uu allaah ku tilmaamay jiilkaas iyo xujooyinka cad ee aayadahaasi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ويتفكرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
waxay tusinayaan aayadahan sidaan horeba u soo tilmaanay in allaah uu ajiibay fakarkaas tadabburkaas ducadaas iyo isbihinbihintaas markii dhammaan arrimahaasi ay isku beddeleen camal ka muuqanaya waaqica nolosha tusaalaha tawjiihaadkaas ku faafsan kitaabka allaah iyo tacliinta rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxay ka fahmeen mu'miniinta jiilkii hore iyo kuwii dembeeyeyba in cibaadada la iska doonayo aanay ku koobnayn shacaa'irta cibaadada ayna ka guda ballaaran tahay arrinkaas waxay u fahmeen salaadda iyo gowraca bimacnaa shacaa'irta cibaadada inay yihiin ambaqaadka uu qofka uga ambaqaadayo gudashada cibaadaadka soo haray kuwaasoo shamlinaya nolosha oo idil bal xitaa geerida geerida laf ahaanteeda suuragal ma ahan inuu cibaado noqdo maxaa yeelay insaanku khiyaar ugama furna balse waxaa looga jeedaa hadalka allaah ee ah ومحياي ومماتي لله رب العالمين waa in insaanku dhintaa isagoo aan mushrig ahayn waana arrinka ugu hooseeya ee uu qofka ku noqon karo mid allaah caabudaya marka uu dhimanayo amaa halka ugu sarraysa ee geeridiisa waa inuu dhintaa isagoo shahiid ah taasina waa halka ugu sarraysa cibaadada dhabbahaas oo keliya yacni in la guto cibaadadaas shaamilka ah ee dhammaystiran ee ay soo hoosgelayso nolosha iyo geerida ayaa waxaa ku xaqiiqoobaya hadafka iyo ujeedka laga lahaa insaanka wuxuuna sidaa insaanku ku noqonayaa mid gutay inta karaankiisa ah cibaadada uu allaah ka doonayey micnahaasi wuxuu noqon karaa mid qariib ku ah maanka muslimka maanta jooga maadaama aan la qabsannay muddo fog in shacaa'irta cibaadada ay yihiin cibaadada laga doonayey oo dhan qofka muslimka ah haddii uu intaa gutana uu gutay dhammaan wixii laga rabay qofna aannu xaq u lahayn inuu ka dalbado intaa wax ka badan laakiin halkaan u laabanayno marka aan jaangoynayno mafaahiimta waa inuu ahaadaa kitaabka iyo sunnaha iyadoo lagu eegayo qaabkii saxnaa ee ay u dhaqangeliyeen jiilkii koowaad ridwaanullaahi calayhim ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam uga markhaati kacay inay ugu qayrka badan yihiin dhammaan qurunta kaasi ayaa ah marjica aan u laabanayno umana noqonayno inxiraafka iyo gaabiska ku dhacay muslimiinta intii ay ku jireen masiiradooda dheer ee taariikhda inuu dhaco gaabis iyo inxiraaf inta lagu guda jiro masiirada dheer ee basharka waa mid aan lagula yaabaynin dhasha aadam laakiin waxaa lala yaabo inta lagu guda jiro qurbada uu islaamku maanta ku nool yahay waa in suuraddii saxnayd ay isku beddesho suurad qaldan kadibna aan ku adkaysanno inay tahay habka ugu saxan haddii uu inoo yimaado qof inoo soo bandhigaya suuradda saxan sidaba ku timid kitaabka sunnaha iyo siirada salafu saalix aan ku eedayno qofkaasi quluwi islamarkaasna aan diidno dib isku sixitaanka النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadeenna lix iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu والشباب اجتماعا
hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها